waxaan rabaa dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inaan u caddayno heshiiska ma aha waan aqbalnay horaan usoo dhoweynay welina waa aqbalsannay laakiin madaxweynuhu heshiiska asaa buriyey markii dadkii dhaqangalka doorashada ka reebanaayoo dhan uu doorashada ku soo daray saraakiil ciidan ah shaqaalaha rayidka ah isagu inuu muxuu u noqon maayo dowlad goboleedyadii iyo sidii loo soo dhisay iyo doorashooyinkii ka dhacay iyo iyo wixii dhacay dib ugu noqon mayno laakiin mayd maxaa u dambeeyey kaas la sii sidaa layidhi waxaa u dambeeyey doorashadii dadbaneed ee lagu heshiiyey dalkani in laba kun iyo lix iyo toban meeshuu joogay loo celiyo ayadii lafsadeeda haddana madaxweynuhu inuu violate gareeyey oo uu ku xadgudbay oo uga xadgudbay dhismaha guddiyada doorashada oo uga xadgudbay dalki inuu qaybo oo dowlad goboleedyadii uu la heshiiyo heshiiska la galay inuu qaybo ka soo goosanayo oo gobolka gada ay ka mid tahay jubbaland waxaa hadda ka socda ay ka mid tahay in laba meelood lagu qabto heshiiskay ka mid aheyd dowlad goboleedyadu inay maamulaan labada gobol meeshiisay ka aheyd dowlad goboleedyadii kaleo dhan waa maamulaan labadii meelood jubbaland labadii meelood meel ka mida ma maamuli kartaa layidhi asbaabta madaxweynaha ku kalifaysa waxaas inuu sameeyo ciidamo kusii daabulo maalin walba waa asbaabdee aanan la garan karin waxaan rabnaa marka dadka soomaaliyeed intaasoo isdaba yiilay kabacdi maanta waxay soo gaartay banaanbax nabadeed inay yimaadaan oo ay ku muujinayaan dareenkooda banaanbixii nabadeedna in rasaas loogu jawaabay oo lagu dilay oo qaarna lagu dhaawacay dadkii dhaawacmay waxaan leenahay ilaahay dhaawacooda ha u booga dhayo waxaa kaloo sidoo kale waxaana mas-uuliyaddaas dadkaas maanta dhaawacmay ay dusha ka saarantaho ana ka haraynin madaxweyne farmaajo isagaa wadadaas dheeroo las ma aha maanta keliya wax bilowdo maanta keliya dhacay maaha waddo dheeroo lagu soo socdaya maanta mees lagu yimiday haddaanan caqligu shaqayninna waddadaasi meel ka sii xunayna geynaysaa biri oo aanan aada u rag waxaan dhiiri gelinaynaa dadka soomaaliyeed ee ra'yigooda inay cabiraan si dimuqraadi ah oo nabad ah oo aad arkayseen ayagoo hadlayo oo aanan muxuu ahaayey colaadii cunfi aan qabin nabadaan rabnaa magaaladan inay dunto ma ogolin dhibaato ma rabna ayagoo dhahayo in la xabaday aad ogeysaan waxaan leenahay waxa aad samayseen xuquuqdiina dastuuriga ahe waaye waa ku soconaynaa waxaanan haddaan nahay siyaasiyiinta iyo midowda murashaxiinta banaanbaxyadaas nabadda ah waa ka qaybgelaynaa wakhtigeeda haddii alla yihahdo annagaa qayb ka noqonayno banaanbaxyadan dimuqraadiyadda ah oo nabadda ah haddii alla yidhaahdo ciidanka qalabka sida ee amniga ee muxuu ah dowladda federaalk soomaaliya waxaan leenahay ciidanku sharci iyo dastuur ayuu ku dhisan yahay yaan laydiin adeegsanin waxaan sharciga aan ku bannaanayn xalay sagaal saaxibiinimo ciidamaha albaabada dadka qaarkiis u garaacayay oo inay guryaha kala baxaan ay soo xirxiraan la rabay goormaa dad sagaal saaxibiinimo albaabada inta loo garaaco guryahooda laga soo bixiyo la xirxiro goormaa dalkan goormay ku soo noqonaysa waa wixii boog waxaan dhayaynay oon daaweynaynay oon xallinaynay ahayd sagaal saaxibiinimo dadka soomaaliyeed waxaan inoo sheegno ciidamada dowladda xalay guryahay dad u garaaceen ay ka raadiyeen ay ka waayeen moogii way soo xirxiri lahaayeen haddana qaaray xirxireen oo xirxiran ganacsatay xireen kuwa xataa mudaaharaadkii iyo meeshii lagu mudaaharaadaya aanan joogin ayaa xarumoodii ganacsiga iyo magaalada laga dhaxaqa qabtay oo laleeyahay ha waa maskaxday kala jireen oo muxuu aha mudaaharaadkay u shaqaynayaan laleeyahay war waxaasi waa wixii aan horay ugu soo noognay waa wixii dalkan uu ka yimiday caloolo waxay ku bokooto laguma biskoosiyaa la yiri yaan loo celinin waxaas waa wixii laga jiraday soomaaliya cudurka maanta haye weli ciidamada marka waxaan leenahay ciidamadiyow sharciga aad ku dhisantihiin ilaaliya cudurdaar u heli maysid sarkaal iyo askari cudurdaar u heli maysid qof shacaba oo meel maraayo xabad aad ku dhufatay wax cudurdaarahay leedahay ma laha laguma amri karo dadka xabaday laguguma amri karo dadka dilna laguguma amri karo gaaray kugu dembi adiga aad gashay waa ogow maalin un maalmaha ka mida labaatan sano soddon sano konton sano cimrigaaga intaad jirta maalin un bayna eedaasi kugu soo baxay ay kugu imaanay dadku waa dadkiinnii waa kuwa cashuurta aad ay bixiyaan aad muxuu ahay mishaarka u qaadataan waa kuwa qalabka iyo hubka aad sidataan iyo xabadaha aad ku ridaysaan kuwa laga bixiya lacagtii ay bixiyaan waayo xaq idinkuguma laha inaad difaacdaan ood ilaalisaan ayay xaq idinkugu leeyihiin idinkuguma laha dowladda madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo dowladnimadu waa sharci iyo rabitaan dadweyne ma aha maroojis iyo muxuu ahay cabsigelin marna ciidanku ciidamada waxaan uga waaninaynaa wiilasheenniyow iyo gabdhaheenniyow ha ku kadsoomina dadka ha xabadaynina doorasho aan sharci ahayn ha qabanina sharcigu meeshuu idinka reebayaan lidi adeegso kuwa ciidamadaahoo gudiyada ku jirana waa ugu baaqaynaa waa sharci daro waxa laydin isticmaalayo sharci ma aha ha aadina ha aqbalina waxaan sharcigu idiin bannayn oo aan la ogolayn waxaan sidoo kale madaxweynaha iyo dowladda iyo xukuumadda qaybeeda kala duwan ugu baaqaynaa dadka xirxiran in la sii daayo dadka xirxiran sharci daray ku xirxiran yihiin ha la sii daaya ayaan leenahay dowladduna waxaan leenahay ha ka timaado inay dadka khasab iyo xoog ay ku hayso laguma hayn karo dalkan dadkiisa khasab iyo xoog laguma hayn karo sharci dadka shal- maanta jidadka taagnaay waa kuwii shalay maxa- madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo soo dhoweyntiisa u dabaaldegiisa jidka u taagnay waana sheegeen maanta inay shalay kuwii soo dhoweeyey ay yihiin ayagaa maanta muxuu ahay afkooda ka sheegay marka waxaan leenahay madaxweynuhu dadku waa dadkaagii shalayna kuma necbe kuma jecleen maantana kuma necba madaxweynahoodiyaa tahay weli konton iyo afar maalmoodaa kuwa hartay weli madaxweynaha jamhuuriyaddaa tahay dadkuna waa ku aqbalsan yihiin siyaasiyiintu waa ku aqbalsan yihiin qaanuunku waa ku aqbalsan yahay adiga ha ka cararine muxuu ahay sida qaanuunka iyo nidaamku qabo ku waxee